Radio Warsan.
Warsan Radio.
Radio Warsan.
wako sirdi joodari jadile mar wayto yakiisaani abow allah joodaryaalkii aan mar kasta ka hilimoodayo dariska dhan lahagadi mar kasta baan hilimo ka aragayarbagaya ogaaytay maykiinka tuubane wiliba war kale hakuu hilmaamaydaan ma ayin haraandareebkinimay
balanin dhalatay barwaaqinin qubuti horumarkilan baahnaaye baydhabo janaahaninka bilaawadi warshid bileerino isboonyada suubiyaasa baydhabo laninka suubi isboonyayaal bariimee haanibu buusdaayan hayna hoobada kabariga labadinka gaboojiyayan barkagnahaatadanin fadaan burudow hardhaan adi arooska bilaasli biyahaye bariigalfayla hoobaada fadaasa isboonyada baay iyo bakool baraakada ahay kiindhikoy hooba kalena baalaa ay lakoy warshada isboonyada baayo bokool joodaryaalkii hasaarase waliba ku mid aha baay star hakaba iyo weliba fidharbeedyada xarunto jabnida tafaariikhda warshada isboonyada baayo bokool waliba garabka kahayte masaajidka carabta iridhiinshe walaay kale intaas faahfaahin dheeraad ee waliba isiinkulharigi kortana telefoon lambarada shale eberlyal siyeed lixdan ili soddon iyo sede soddon iyo li ama telefoon kale us-eeye eberlyal li tumikow lixdan ili lixdan ili haddaba ballantaan waliba warshada isboonyada baayo bokool
wasalbileerino isbuunyada suubiyaaswa Warshada isbuunyada baa iyo bakolo تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم wajari general trading company two war siday buwa iilayaabto waraabo gaasee leewaaha anii wareersanaaanbo weliow aalay adwo wadani tuu baydhow warsadhinkayaalemay warsamow aaday wadani general trading company two wala yaalooda ka aragdi walbankalukusheenaya wali markabkosheeni dhan baabuurtile wilaglahkasiyay wadani tuulelisheenee maa baydhabo warshid mankiyaala walaad weydiyaasay waasanahayti walmaha sharqi abnahe wadani tuuwa lisheenay adduunin wal ay ku aragtooho wadyarko ha fiirii kooy walaal wadani walbaada aragdi wala eed inku sii wiina wadani wala yeelisheen wala koobmama dhinig elektroniga sida moobeele samsom galaxy s galaxy s for galaxy s three nookiyaal fara badan tegno bataryaal bariimee moobeele dhalooyinsho iyo weliba qoloftiyo dhalooyin diishish sahamo yaryar i wawiin marwaaxada shalgadiisansada ac iyo d c firinjiteeriyi yar iwawiin qasaalado dharkayi yar iwawiin fiilidiish mikrofoonno sameecada sameecado masaajide saacado farabadansada alfajri haramayn kaasiyo bariime e ihaano kala okiyaalyaal fara badan iyo weliba qalablinka talagali aalamindada odayaalka omruglikabiyaw dhiniga elektriga sida fiiliyaal nalal fara badan doobi baraasi i walaayilimad e dhiniga kosmatikiska kareemooyin saliido shalgadiisan saabuunno barfuun aawshay obooshay dhiniga steshinari buugaag i qalamaan i wal kaloo fara badanoo lamada enkaseeda walaalayaal wadani general trading company two weliba way baa kaloo ku daranaa anaha ka aragay cadwa two ulo ulhaanle alla anweligaaso ho alla noogtoona automatic ahoo isgediyaaso kursikiinlagadaaso kafadheeras aniba hayaabay
dhammaan intaas oona siin sheegnay wadani general trading company two iyo gadaasa waybwa jumlii tafaariigba ku helaasan malaba la jere mayba kale arba wadani siin suubiyaase dukumeentiyaalka lakashalgadawshiyaalka sida dhulka iyo baaburto ee bulsho ingmoogatan arwo wadani wan iyo arwo wadani two lama arwo omintaana e waa arwo wadani wan wayba iyo kiyaale daarti dheer ee ganacsiga ee alkhaliil arwo wadani tuun wayba iyo ku horjeeda salaam bang atab wali faahfaahin kaloo intaas dheer wayba isinkulaa kortaana taleefanada nambaradi iyo shalin eberlihal todoba tuma i lama siyeetun i siyeed eber eber ama eberlihal shan soddon i sede eber shan labaatun ama taleefanka kaloo usay eberlihal shan sagaalun i todoba konton i afar soddon i lama haddaba bulshoy ballantan waybaa ku faa'iidaysidowka وكن طامحا تجني طيب الثمر تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم
hallow hambalyo walaal maxaad iigu hambaliyaysay waxaad abaalmarin u heshay hal milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah wow waa lacag badan maxaan ku helay waxaad ka mid noqotay macaamiisha somtel weliba waxaad ku shubatay hal dollar oo kaarka ku hadalka shirkadda somtel sida aawadeed barnaamijka abaalmariye ee shirkadda somtel oo ah barnaamij dhisa xiriirka bulshada iyo shirkadda somtel waxa uu kaaga farxinayaa hal milyan iyo boqol kun oo shilin saaxiibtayba way sidataa simikaarka somtel ee maxay u abaalmarin weysay barnaamijka abaalmariye sanadle bille xataa sitimaanla maaha maalin walba waa tartan kuu furan waxaana min hal milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah lagu abaalmarinayaa afarta qof ee ka midka macaamiisha faraha badan ee shirkadda somtel ee maalinkaa ku shubta hal dollar oo kaarka ku hadalka waxaan u gartay afar iyo labaatankii saacba inaan mar ku shubto hal doolar oo aan ku guulaysan karo hal milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga weliba si loo sii xaqiijiyo maalin walba afarta qof ee ku guulaysataa abaalmarinta waxaa laga baahin doonaa warbaahinta maalin waliba ku shuba hal doolar oo kaarka ku hadalka somtel oo ka mid noqo afarta qofood ee ku guulaysta lacagta badan ee abaalmarinta somtel somtel uma kala socna sabool iyo taajir somtel bulshada way u siman tahay
almuweera almuweera bagaarka alaabta dhismeeda almuweera
ibrow yow idumiinku wargabo idoontayaa dhishbaday alaab qismiha marad weydiisiday ah ertoy
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن فإلى كل انتفى إلى خياري من البوسن روتان يسو البوسنين دقا ايتان باها كدوا هذا برامج كلن كبرسن أو وقتيدا وكلن كبرسن إذا عدو ورسن مقالة بيدبو مركي لكرابة همين كجماعة سبتدا هو إداسة همين ما اثنين او ثلاثين يا هو إذا تتارك دنيا كباقا تشانتا بلا تميلا ما سند لما ذكم يتميل لتقضى بذا كلن كبرسن دقا استيال همين مدن ونسيغاين يسين دقا دونتان هدي لا يسر وليبا كمتا madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud gabdhuus hogaamiyay weliba geedka booqasho ka deerina magaalada kismaayo ee xarunta maamul goboleedka jubbaland welina meelaas ah ka dhawaayay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ujeeddada safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo barnaamijka kulanka warsan dhegaystayaal ka dheega doontaan qodobada kale ee kulanka warsan hamiinimadan uuna siin hayna ay siina dheega doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid eh dadka markaas ku jirin maskaxda isla markaasna ka jara xarunta dhimirka ee magaalada baydhabo xilligan weliba haladarisay xaalad nolol xumo eh welina la sheegahaye in xaaladda meelaas ku jarta iyo eedan adagta waraysi ku saabsan arrimogaas oona ku waraysanay agaasimaha xarunta dhimirka ee magaalada baydhabo aadan gentleman iyo barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaalka dheega doontaan taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan hamiinimadan uuna siin hayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay usar waliba ku mid eh urur markaas andhadhagaagow nabadda iyo weliba walbarashada yaa weliba markaas laka dhawaaqay magaalada baydhabo ee gobolka baay ururkaas oon hayna urur dawli ah oo isla markaasi oo ka midaysiyeen dhallinyaro reer baydhabo ah weliba markaas iyo ku hadaleena walqabadka ururka kiijo iyoona baaq anderi dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in iyo walyaabo markaasi oo ndhadhagaagayaan oo markaasa ku mid eh kahorseedowka qabyaaladda iyo weliba sidii wallankaga bada lahay ama horlankagaada lahay walbarashada deegaanadan ururkaas oona waraysi siin ku haynaa hoggaanka ururkaasi ee barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal ka dheega doontaan taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan hamiinimadan uuna sheegnahayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay u sare dhegaystayaal weliba ku mid eh taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal maxamed sheekh xasan xaamud oo eh guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka dadban ee soomaaliya ayaa weliba uuse ku hadalay sanad guurida ciidanka booliska soomaaliyeed oo dhowaan markaasi landabaal dega doona barnaamijka kulanka warsanya dhegaystayaalka dheega doontaan taliyaha oo arrimogaas ku hadalow saasoo kale qodobada kulanku warsan hamiinimadan uuna seeghayna weliba ku mid ee warbixin ku hadalaasa xaaladda dadkii ha ku bugtaale degmada tiyeglow oo xilligan ka nool magaalada xudur ee gobolka bakool sidayoo ka nool yihiin iyo barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal siinkahayna warbixin ku hadalaasa qodobadaas iyo qodobo kale oo ayoo ka jiraan walihaniisiyada kulanka intaynu kuguda jirnayaasin gudbii doonna mahtaa ku deerto barnaamijka uu koole walibaa saaray sida cali muuse maxamed ateera saalax iyo barnaamijka farsameeyahaya cabdulaahi nuur aadan iyo sinadarersiyahaye markale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale kulanku warsanaya hawadiisan kulana barnaamijka kulanku warsanaya gudagala qodobkan ku horeeya ee hamiidnimadan barnaamijka uuna ka fiiraan weliba usa nagadeeya dadka ka nool xarunta dhimirka ee magaalada baydhabo weliba la gudboonaatay xaalad nololxumo eh agaasimaha guud ee xaruntaas aadan gentleman oo tiim ku tirsan warsan geeka ka booqdan xarunta dhimirka weliba uusuu ku hadalay xaaladdiioo ka noolyihiin dadka ku jiran dhimirka iyo weliba xaalada diitiyo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن ترى آدم ترى محمد جنتلمان إن معملها حرونت الدمر بيضاوة إن أدي وربحان قام كوسي إن حرونتان إن حرون كهري تيجرتي أو ميل رايس إن حافظ إيشة oo bukaano meelaraas oo kaxaraysanayo xaafadda isha oo eed meel cariiri ahoo meelaraas een isku dhibaataysan ahaytii kira ah alxamdulilaah een laa ku bilaabo juulaay tumilamadiya ilaa hata wali degan harun cusub oo hay-adda d t g oo yool kaashaas wasaaradda caafimaad koonfur galbeed iyo maamulkii gobolkii degmada ayaa haruntun meelaraas een asaasiya kolley ku dambooyeen tirada guud hata meela xaruntan ka haraysan waa toddobaatan lixdan iyo lix oo rag ah afar oo bilaan ah ayaa meela ka haraysan oo niska jaraaha meel haraysan qaban cuduro dhimarka oo shishaal duwan alxamdulilah meel haraysan dad caafimaad ahaan eedayadan faylayin
marka may farqeen dheh haruntun cusub oo isin degantin isla markaasina harunti kala oo xaafadda sheegaanay dareema korto harunto tan harun oo meelaraas eed eed baaxadii weynta oo isbitaalka baydhoob aan ku yarayna eed eed waasaan caafimaad ahaan hawo ahaan eed eed aan ku faylatii hore xaafadda isha oo iyana meel cariiri oo meelaraas nadaafadahaan dhib badanayti ariirinahayti waana kari haytay meelaraa bilishambol doolarno aaday hata alxamdulilah arago hayta bukaanada meelyo isku socdaan dareeran
tirada isbitaalka intiisan muddadiisan galanta ka haytay isbitaalku dhimarka iyo kubati meegaaw
marxalad badan isha lahayti markii laha ku bilaabo lamada kun iyo tobankii ayaa guud ahaan barnaamijkan mental health hospital ahaan meelaraas bilaawtay haddana lamada kun iyo meelaraas tumiilitu dareema korto farqin dhowrin bukaan meelaraas fara badan oo meelaraas ayaa ku batay oo caafimaad ahaan iyadiidan faylaadeen at least meelaraas walayaala kore meelaraas ilaa iyo kun iyo wala jeer iyo meelaraas oo iska jiraan cudurada meelaraas shalduunca dhimirka yaa runtii meelaraas ilaahay caafimaad sii oo ciyaal leh bilaan leh megil leh taasna ilaahan ka mahadayaan subxaana wa tacaala mayba nimo qaale in qaarjo la kushani tuulooyinka gobolada koonfur galbeed magaalooyinka jarana tiro oo isla markaasi isin oo harumo gobolada koonfur galbeed kusii baasan hataa lasan sheeni horta markii warbixin yarkoo sii tan dadkun dhan marka baalsan ka xanaanayo oo referal ew oo bukaanadii lagu sheeno shabeelaha hoose jubbada dhexe baay bakool gedo ayaa laku wada sheene waa xarunta keliyaga ta zonkan kenshe waayo xarunta keliya oo keli town marka dareema korta maylaraas tiradaas maylaraas oo goboladaas ku shalku waayan in tiro eed iyo eedan badan inta taas maylaraas taasaa ku weerarfaaday
marka inta badan hadda may banay muuqatee dad badan oo ka jaran aruntu isla markaasina keliya ada maxamil goorta shaqaale rowda shaqaaladaasay jarana wal oo la qaadayan oo milasayn ku caawiyo
runtii maylaraas tirada guud meel ka shaqeeyasa soddon iyo afar oo maylaraas professional and non professional eh oo maylaraas ayaa ka shaqeeyasa guud ahaan mashaar ma qaadayan tira yar oo ilaa iyo afar ilaa shan ayaa mashaar yar oo maylaraas oo intensive eh oo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed hay-adda walfisha marsiyaas afarta shantaas qof iyo walqaadaas marka soddon iyo afar qofood oo shan qof halku qaadadaasa waa markii meelala statiskan la suubay waa la eedi tira in yaro laakiin mustaqbalka waa la rajeeyna in insha allah meelala tiro badan intaas la shaqaalay doona wasaaradda caafimaadka koonfur galbeedna eedi eedina iska mashquul yahayta in xaruntuun weelaraysan shaqaalasheena mashaar qaadaan raashin ilin hela daawin ilin hela taas maylaraas ilaahay subxaana watacaala aan ka mahadiyaana wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wasiirsha caafimaadka iyo maylaraas maamulka gobolka degmadooda runtii maylaraas in badan ka dadaalayaan in xaruntuun xarun maylaraas ruwaasha kusoo intoo maylaraas dhini kasta maylaraas ilaaha kafaalaqaad kore kafaalaqaad hela iyo hanuunka dadaalayana taasoo ku erafada agaasi ma jira runtu haddii dadba maskaxda laku jir laga dhagmo saameyn ama ba isin kula kulmaasa inta badan madii daawada oo kale siyaasnanka dhibaata si kula kulmaasa jirta dareema korta dadkii oo fiya waaye cudurro malaari iyo waxyaabaha minorka qabiba daawada maylaraas qaabka lindar yaroo dareemas laakiin maylaraas oo mental illness oo dhimar beelsan inaad xanaanayd oo ka dhiirid daawanasteeda naftaana ka aamint walweyn waay runtii meelaraasena dareema korto in culays weyn ata saasiyo atana alxamdulilah meelaraasena weli kolley hata meelaraasam kulukulun wal oo problem oo weyn oo dhibaato oo meelaraas la taabado koriyo niinjaysadeen oo majarta meelaraas inta badan ba ka guulaysadaana bukaanka meelaraas hadiiso eedi eeda meelaraas dhib badan yaa oo meelaraas aggressive yaa xanaaq badan yaa wal indilaayo man dagaalamo oo baxarunta la sheen inta badan ilaahay ni guulaysiiye inta badan ku guulaysadaan in aan daawna siina waan xanaanen waan daryeelna alxamdulilah
haruntum ida qadbaantada balse dad maskaxda ku jira ka jira balse maamulka koonfur galbeed iyo hay-ada iyo jaaliyada koonfur galbeed hata ka dhagoysadahay ma er lahayd
maamulka meelaraas gobolka iyo degmada runtii meelaraas ma fadhiyaan dadaalo hayaan in ol alla walaayo beneficiaries ah oo meelaraas magaaladan gala inyonin ku faa'iideyahaan diyaaraan ayin warna meelaraas muqudhanna taasna eedeedan ka mahadsanyin wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ayaan meelaraas meelaraas eedi eedan dadaalaan ta horey baan sheegay meelaraaseen waa dad eedi eed meelaraaseen runtii dadkun ku warhayo dhina kasta haatoy jaalidahana koonfur galbeed runtii meelaraaseen jaalida meelaraaseen australia iyayoona noo warhay olow meelaraaseen kafaalaqaadan hayne laakiin mar alla markii wal helaan iyo nasiyaayan waa jaalida keliya runtii shanda qaaradood caalamka keliya haruntun ku warhay oo meelaraas koonfur galbeedan dhaladi jaalida australia koley number one eh inta kalena wala rajeyn inay ka daydaan jaalida meelaraas australia dadkun wayla ka haraysan qabiil maka ka haraysan maylaraaseen midab kale minka ka haraysan maylaraaseen dad hata maylaraaseen xanuun oo ilaahi subxaana watacaala ka imtixaan iyo intan ka haraysayin ehel qaraabo male leyin male markaana lahaa maylaraaseen dadyob ha ku daalay ha ku noogay maylaraaseen kanka yar ayaa lamasana silsilo kirinay aan kale shan sano tumasan tumay shan sano yaa waalidkii ehelkii qaraawadii maylaraaseen intii ha ku noogaan inta sheeneen dhaqaale mihaayaan marka intana maylaraaseen hay-ad si toos oo maylaraaseen dhaqaal ahaan raashin markii la hera maylaraas daawo ahaan iyo maylaraaseen dhinac kasta oo si toosan ku warqabta male mustaqbalka ol ilaaha sheeno goonu marka waray ku codsadaana jaaliyadaha koonfur galbeed shanta qaaradood inay maylaraaseen ku warhayaan dadku masaakiintaan maylaraaseen dhaqaalan haysana family show ku daali noonuna maylaraaseen dadka meelo ka hay naftasha oo maylaraa professionalka ee mashaaraan qaadaan daryeelka lamahaysana marka inayoo sadaqa jaariye dhiibidaanoo dadkunka sadaqaysadaan ku codsadaana kareed insha allah maylaraaseen ilaahi subxaana watacaala wamaa anfaqtu min shay fahuwa yulufeere walaad sadaqaysata ilaahay ka faallaqaada adduunyahoobaada maylaraas kuwaayta aakhiraba ama adduunya aakhiraba lamaduba ilaahay kuwa ka abaalmarsii kora marka walayn rajaaynayo maylaraasayna madbanbarba ku damboyta kaana maylaraasayna iyo dheegaan iyo ilnaxariisada kuma fiiliyaan saxaafada koonfur galbeed nolon rajeeyay markaas intaan iigu qodaayan way lalaaseen markaana meel dheer tiirsiayaan eedi eedan ka mahadsiin marka khayrasiin rajeeya insha allah
Wi-Fi 4G LTE. Main diang masalah dogongo mainin dang masalah rijalu malhuran internet na Wi-Fi 4G LTE.
ma arag mi ima deegna mugdi uulshayu ma gordow imay hayagna maren fayle mugdilku kubahaw maylato ahaa adeega myfi 4g lte markaatama doonto ulankii midagdiiska gobsada myfi 4g lte mataawiyaane mar hore li in sheegay inay mas'aladiiska weelaw adduunyadan koolshe intii internetka abtirsadaas bulshadakii ishaaratiyo myfi 4g lte uhay uhayta geeshe umudis balansadaaso internet lika hariira online niniska faanow ay koomoqanaanay adeega myfi 4g lte bad i bere bered i baadii beedka i goobta shadha boos kastoo aad
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nooldaratan dhegaystayaal kulanku warsan qaybooji hore ayaa ku guda jirnaa qodobka kale ee barnaamijka hamiinimadan uuna ka fiiraan weliba uu sanagadaaya xasan sheekh maxamuud madawynaga maamul waa madawynaga dowladda soomaaliya weliba usa geeka safar ka seeday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamul goboleedka jubbaland ujeeddada safarkaas weliba laga sheegay sidii uusa ankaku galan lahay xaaladda magaalada kismaayo iyo weliba isoo kumahadnagow ama maamulka jubbaland uusan ku mahadnagi doorashadii dhowaan iyo hagegawaayin oo markaasa uusan ku mahadnagi
muhiimadda safarka aan meeshaan u nimaday waa dhowr arrimood midda ugu horeysa xukuumadda ama dowladda jubbaland iyo shacbigeedaba inaan ugu hambalyeyno guusha ay ka gaareen arrimaha doorashada oo ay noqdeen kuwii ugu horreeyey ee soo gebagabeeyey doorashadii labadii aqal ee baarlamaanka federaalk ah oo sida madaxweyne axmed uu u sheegay si nabada ku soo dhammaatay ilaahay mahaddiis guud ahaanna dalka doorashada ka socotoo dhanba sidaas ayay ku socotay si nabada oo dhibyaraan ah oo colaadda iyo cunfiga doorashada la socdaahee meelo badan caalamka lagu yaqaanahay soomaaliyada maanta inaanay ka dhicin waa maamul keliya ee maxaanku idhahdaa aad iyo aad uu guulaystay inuu hantidii dowladdii dhexe ee burburta ay lahayd ee tiina degaankan dib loo soo celiyo oo gacanta maamulka ay soo gasho kadibna muxuu ahay wixii ummadda loogu qabto waan u hambalyaynaynaa mar kale deganaanshiyaha isku duubnaanta wadajirka ka jirta ee, dowladda jubbaland hambalyaan ku leenahay dadaalkaas hogaankana hambalyaan ku leenahay iyaguna dadkii reer jubbaland inay u safreen meel kasta u tageen kuna guulaysteen inay isku keenaan halkan oo ay doorashooyinkiina u qabtaan ayagoo nabad ahoon iskhilaafinoon isku buuqinna doorashooyinka ku soo gebagabeeyaan haatanna ay ku mashquulsan yihiin sidii cid walba si nabada ay deegaankeeda ugu noqon lahayd
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo geeka safararka ismaaciil kasaadi ayaa kaasahay dhinaca kale urur lamaga bahi wadani oo na dhagaagow walbarashada waana ka horseedow qabyaaladda welibaa lakaga dhawaaqay deegaanadan koonfur galbeed gaar ahaana magaalada baydhabo welina ururkaasa geeka hogaanyi yuusuf habooqday magaalada waa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo welina uuse ku hadalay walqabadka ururka baaqna injeedi maamul goboleedka koonfur galbeed madaxweynaha maamulka shariif xasan sheekh aadan
maasha allah eedeeda aan ka dhawo eedacdi warsan oo geekan jaanas aan ahay intaana kooy alxamdulillah ilaahina abuuriya mahadle tan lamaadmay waa dadkii oo eedacadtan aas-aas iyo ku dambey oo eedacdi warsan hajeedii aan fikiri iyo ilaahay oo ha qarash garee mahadle tarmad weeriyaalkii oo hadda geekan warka noo qaadahayo oo jaanas iyo nasii jaanaskana siiya alxamdulillah dana mahadi kadalik iska leh haddii aan ku bilaabo magaalkayga magaalkeymi ballaray cabdiraxmaan cali nuur cabdiraxmaan cali nuur oo ku socda ururka wadani youth league mayba ahaahan guddoomiyaha ururka wadani youth league wadani youth league marka wadani youth league dhanka keisha ku socda mayba waqti kikay haanqaadaday intii macnaha si wadaninimo ah oo muwaafaq ah donta titi aan ahaan dhumi adacad warsan qaadi ahaan ka baxi marka mayb waa magac wadani wadani marka la ara mayba saameeyay bulshada dhammaan oday migil iyo bilaan youth marka la ara khaasatan marka unana saameeya dadka dhalinyarta oo macnaha dalka kiisha ubaxaan bahi ah yaa eed eed ahaan sameeya walal eedyada mahadsantaynta kale may baa sameynay wadani youth league group la raw wadani youth league danta tiitan may baa haytay intii muwaadinnimo soo wadaninimo una shaqayna dhammaan may ha ku bilownay meel kaam ah oo kaam idaal wang la raw yaa ku jeeda ururkan ee kaam idaal wang ha ku bilowni ilaa iyo a d c haddana baydhabo gudaha hoosantii ilaahay usa dirsay ilahay jaanistiisa alxamdulilah ilaahigii garabkaasna siyaa mahadlay tan kale aasaaska gruubka dadka ha bilaaway oo ha ku fikiri kowti hore anikuma dad anikuma daha bilaawi ee tan kale oo aasaastii may balhaay kam home lara badanaa may tilmaamay dad oo maanaha meel naskasaday meel degay mase dib u dejinka kooy dhalinyarta badanaa kaamkaas mayba kasaabsan yahay dadka dib u jeedinka kooy sida wadamada etoobiya iyo ee kenya ha ku nagdi marka dadku markii waxa ku nagdeen etoobiya iyo kenya waxa ku nagdeen waqti iyo mayba siiyeen mase mayba dareemeen intii muwaadan dadkii wadanka kiisho lahay kooyan wadankan aan baahanye si muwaadinimo aan ku baahanye taas awje may basnay magaca wadani wadani youth league ya basani marka waa magaca wadani hoblaara eedii eeda muhiimigay taas awshe ee wali su-aalada Ah, okay eh, wadani youth league ah, dhalinyarada wadanida hogaaminta markaasi markaas mase hogaaminta dhalinyarada wadanida ah Ah, markada fiirad may gobada gu- groupkiisan aasaasten may bulshadan kordhiye gruubkuna aas-aasnay may buu ahaa wadaninimada dhalinyarta may ka tilmaamay mase may eed eed andiidan yihiin qabyaalad wala raw wadanka kikangeeka markuuna fiirin shay qabyaalad la raw ku jira qabyaalad weliyaha kordhiyaas ma leh marka qorshadan una mayba ataa anti qabyaalad una war oo qabyaaladnimo una baabicina qabyaaladan qorsheeteeda mayba ataa anti qabyaaladnimada una reebno oo se wada jira una wada shaqayna yaa titan hayti tan kal ururka markuuna dhisnay oo unan dhisnay wadaninimo markuuna magaca wadani youth league markuuna biin may ku dheh biinay qayb oo dhalinyarta mayba aan furnay baahada tiida markuuna fiirinay qayb waxbarasho yaa aan furnay waxbarashadii dhalinyartii una furni may baraayeen macalimiinta macalimiinka ummadda dadka gurubka ku dhahbah iyo lacag laan ka baraayeen ardaydii sidaas amal ma awoodi koraan intii khayraadka iyo biyantaas awshe dhalinyartii dhatiya macalimiinha ku dhaha saarni oo baraaw walbarashadii aan sii daadishaaw walbarashadii dhanka kiishaya haddana aqabadku sii haysata aqabadku sii haysata mayba meel ha- oo iskool aho oo qolol aan dhisno iyo walka baraama haysadaan tan kale geedo hoosta banaanka oo guriga hoos iyo iyo cashar la isku kasiyahay taas awshe walbarasho maadaama aydan ku hirnayn yaa sameynay tankal group etmi baa ku dhex dhisnay guddiga xalinta khilaafaadka haddii waxyaabo dhibaataha la dirisan ee dhanka oo maanaha ururka dhantiis waa dhibaataha la dirisan sa oo dhibaatadii dhaqsilin afjara ahaan guddiga xalinta khilaafaadka dadku made waan dhisnay marka kolley caqabadooyin badan horsigama kor jiraan laakiin insha allah mago habnigaan eedan weyn hadda okay waliba ka dhawaa jiray in guddigan walajeedeen dhistan yadahayti qabyaalada sidii dhallinyaradan ku reeba lahaayteen sidii markaasayti dadka danyarta le ee walbarashadan haysan tayo walbarasho markaasayti in sii lahaayteen insan inta laaba lahaayteen walbarasho markaasayti maskaxdatiidan iyoonay karatatiidan iyoonay aqoontiisan ha barateen iyoona ka bartan beesalaan iyoonay si wadaninimo eh markada firada markii qabyaalad yaa inta badanba bulshada indhaga teegaas oo qabyaalad markii leera lakuwada hadalo bulshada soomaaliyeed inta badan yadan bad sheegan qabyaalada leero qabyaaladeena maysa ku qabdaasan maasha allah eed eedan mahadsanto wariye sidii oo dhanba wadaninimada may ka jirta wada shaqaynta bulshada dhatiya ka dhex jirta marka may ballaanaa horta bulshada dhatiye dhalinyarta haddaha barbaartay may ka dhex jire waxgarad aqoon-yahaan iyo culamo yaa ka dhex jirta marka taas awshee haddii isbiirsadaan halmar gacmo isqobsadaan gacmo iswada jira warka gooyaan horey lin array gacmo halmar isqobsadaan may aqoonsanay anti culmo lagu dhaxalo karo anti aqoon-yahaan lagu dhaxalo karo anti dad waxqabad leh oo karta leh amaba ha ahaade aqoon miyaana lahaanine aqoon bay lahaanee maanaha kartatiidis walka qabad kor fikirid ahaantiis iswalka qabad kor ka dhajarta marka haddii kan bointa kugudub kan bointa kugudub kan sheekhnagada wacdi ahaan bulshadoosusay may aqoonsanay inti bulshada dhatatiidiye ku dhaha saara korna qabyaalada uun oo fikri is adeegsadaan oo dadka una tusaana muwaadinimmada oo wada shaqayn walaaltiran una tusaan social work una samayna yaa eediyadana iska dayni marka taasna may ka dhex jirtay ilaa iyo hadda may ka dhex muuqantaa bulshada dhateen oo kasii dhex muuqanta laakiin qabri fikradda tiitana iyo may cid in iska dayahayni oo tayatidan ka jarta insha allah intii una saarna shayga qabyaalada dharan u dhaha saaran dalka soomaaliya maadaama magaca wadani una basani haddii ilahi ogolaan jarta ilaa ta tallaabo muuqdo oo isan sida qabyaalada kasuranji ilaa ay taan on gaadan dhalinyarada emeelisaan ku asaastaan ku balaaw ilaa ta meelo maraytaan tallaabooyin muuqdo oo isan gaadan ku horseedaysan shiin qabyaalada lera maasha allah wariye eedeeda mahadna zaa'id waa tallaabo oo tallaabo eedeed inuu mahadyaaniyaa jirta hordhaan may adkaada jirtay anti oo dhalinyaro oo kala qabiil iyo kulumaanshir wada gaadan iyo iska faraxsan iyo adkaada jirtay laakiin hadda mayba aragnay dhalinyaro oo shal duwan oo maanaha kala qabiil ah kaba qabiil kala ku jeeda oo markiyo shal tabaayaan iyo o faraxsan shal tabaayaan wadada markuu iskorkooyaan xabadka iska salaamayaan oo manaha magaca wadaninama muujiyaa tallaabadaas awjamay ba aan samaynay xitaa qofkii alla qofkii qabyaalidnimo una ka aragna oo gruubkaas dhexdiisa ku dhex jeeda anta tillaabo sharci uun ku qaadna manaha bointi unan dejiisini oo unan khaas eh oo hadda manaha gruubka ka dhex qarsan iyo jarta marka dhanka ganahaga haddii nagata iyo dhanka macnaha sharciga gudbinta dhanka dawladda gashay haddii nagata tillaabo sharci intan ku qaadnay go-aanka deerni waana ka socona waana ka socona haddana insha mayba aragnay dad badan qabiilaad oo kala duwan oo dhankaas ka kulmeen oo ku wada hadleen geedka marka meeraas u aadaan iyo xibadka iska sarhaabeen dad badan inay isku radaan iyo iska baradeen oo hadda maanaha hobyo isku horkooyaan walaal is aragay ee qabyaalad waxyaaba maybaad id an dareemahay wallaahi meeli unaa ku bilaawni iyo hadda meeli un ruun dhati oo markaana fiiri maadaama gruubka horay wakti badan us anjarna dee idisan weynayna mayba id an ku dareemahayna anti us maanaha ku qabsatay muhiimad fayl anti isqobadi id idan ka dareemahayna maasha allah okay markada fiirada gruubka kan xaafadiisa aan ku asaasteen gadoomiye le gadoomiyaga xaafadda san aqoonsan yahay aad iyo aad gudoomiyaha xaafadda lakulmi aas aaska kowti an sheegni haddana warqadaana oo magacyaalkinin ka qoran ilaa documentigi waradhan an gudbeyni kaamka idaalawang yaha ku jeeda kaamka idaalawang may ka deganaya sida horey aan keenka sheegayba dad oo macnaha repatriationka kooy dib u dejinka kooy lamada dhinabe dhanka kenya ama dhanka etoobiya ka kooy marka una markan dhalinyaro ahaa may dareen intuu lumin una qabada korno gudoomiyaga yaa la kulmi gudoomiya ku-xigeen shay ma-al dadka guddiga xaafadda yaa la kulmi liiskana oon gudbini tandatiidana oon sheegni niin la ogolaaday niin saxiixin warqadii oon reebni taas awshay haddan korahan ku kani haddan geedkan qayatiidana marka una fiirin aboodana may bana tusahayte antii kaamnamadiiba unaha ku dhahabani oo baydhabo guda hoos un haan galnay insha allah haddana habdigaan may kasii may ed inkasii weynyaa degme iyo macnaha gobol dhatnotila ku aqoonsan doon haddana okay tan qabyaalada markaynu ku godoobno nidaamyada sheegda waa nidaam macquul markaasayta oo ka hadli kartaan garabkii ilaa hran kale tan kale markada fiirada oo walbarashada habse ayaan dhalinyarada walaan haysano se walbarashada biyaasan maasha allah walbarashada marka gruupka youth league eh, wadani youth league markuuna dhisnay talanay may ka talanay walaalayaal dad aqoon yaraa jiraan walaalayaal dad maqaashi oo qor korna jiraan walaalayaal dad macallimiinga oo khibradani meeli roogaan see walka samay kornay ka talani kowtara may dooranay gadoomiye gadoomiye waxbarasho iskoolhay dhimistaawaley oo wax dhoon liimaha gadoomiye waxbarasho doorni gadoomiyaha waxbarasho may laray macalin derow abdinuur kule Eh, haddaba noo dheer meelani kala jara macalin derow waa kaay Eh, ma indoornay guddigii waxbarashada mase gudoomiyihii waxbarashada ma indoornay marka taas awshe may samaynayihiin ardaydii kulmiini ma in weydinay sabuurdii in weydini ada kolley aqabada dhanka waxbarashana oo haysatay jarta laakiin siduuna aboodi koran mayba aan samaynay intuuna siina dhan waxbarasho macalimiin oo afar ishan ee meelaha ku dhaha saarnay arday fayle meelo ku halnay liis garaynay ilaa iyo hadda dadka gruubka madee walbarashadii waan socoto waana bilawnay insha allah waana sii wadi doon haddii ilahi ogolaado okay rahamiga kiikanka idan ilaa iyo noleba rajayaatana dabcan intaysan ilaa iyo dalka soomaaliya ga- magaalada baydhabo ku bilaabtaan oo horan sii dareertaan ka maamulka baydhabo dhanakiisa marka la fiiriyay gadoomiyiisan aqoonsaday gadoomiyagii degmada baydhabo xiriir la samaytan oo walbarashada dhanagiyona ururkan aasaasteen s- siina garabsiin kuku siiya gudoomiya waxbarasho gadoomiyaga oo degmada baydhabo cabdullahi xali watiin maya ilaa iyo hadda laakiin insha allah habnigan ciidanka dheri xerir ma la samayn maba xerir kula samay waynay waldhoma markio bilaawadaan miila ku bilaawadaan geeda hoosena ku korkor korshee la deere marka un hadda geedagii ilaa iyo hadda mayla haysade intuu xididji un haysana kor un ansii socona xeerkana laakiin intii maanaha gadoomiye waxbarasho usa deeri doona intii wasiiryaarka usa deeri doona intii gobol ay maanaha degmo ahaanta us waldhom noo deeri doona eedi eedaan rajayahayna laakiin hadda caqabadii oo un markuun habilaawnay iyo ba caqabado badan la kulmay caqabadaan la kulmay minbaa kumade walbarashadii hoodhiyan ku hadalaay walbarashadii hoodhiyan ku hadalaay meelime aan baahantaa jeesti iyo waxyaabo badan aan baahanta qol wal dadla ka barolin hayse ayaa ayaa aan baahanye qol oo hadda ardaydii sidii hodhiyankan sheegayba guryaalka una degagna derbishiya sabuurdanka dhajini banaankaasa wal ka barahayna ilaa iyo hadda qolol ma haysadaan marka hay-adaha samafalka ilaa iyo dhanka dowladda iyo bulshada soomaaliyeed horta markuu codsada lahaynay magaca wadani cayaar ma ahan magaca wadani labani cayaar cayaar ma wadna waana id idaan ka habna dheerna un oo garab an haysina magaca wadani labani waayo may hadla kulugna wadamo badan dhibaato badan ha aragni wadamo badan ha aragni geekan wadankii kan ha ka naagni habnishiya nasay inta tanyada un ku bilawna may eed in rajaya ka habni weynaa inta dowladana ka keesha iyo bulshadii dhanka hayada samafalka bu un garabna sii doona ku waxbarasho dhan welba maasha allah
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ayaanu dhugu saataan qaybo dhexe ee kulunku warsan yahaasi deerney taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ja- taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal maxamed sheekh xasan xaamud oo eh guddoomiyaha waa taliyaha dhinaga ammaanka ee doorashooyinka dadban ee soomaaliya weliba uuse ku hadalay doorashooyinka soomaaliya ku dareera dhinaga ammaanka iyo weliba dhowaan oo ciidanka booliska soomaaliyeed sanad guridiyo iyo hadhowto waa kuwa taliyaha orimokos ku hadalow
maadaama aan anugu ahay gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka ee, runtii ee, waxaan macnaa u boogaaday inaan dhammaan maamul goboleedyada runtii soo dadaalay oo soo qabtay inta badan ee, aqalkii sare iyo aqalkii hoose ee xildhibaanadii loo soo xulayay ama laga soo dooranayo een haddana gebageba lagu jiro waxaadna moodaa markaa in bisha december ay noqon doonto yani boliiska bishiisa keliya ma ee buli yani yani wax ka weyn ayaa dhici doona oo ah in maaragtay runtii yani barlamaankii la dhaariyo ay guddoomiye ay ay ay- ay- ay doortaan ka barlamaankaasna haddana uu sii doorto markana madaxdii dalka xukumi lahayd marka een, taasaa ku noogu muhiimsan hadda midda anakaan qabna taas waay laakiin diyaargarowgii december asna wuu noo socdaa een, in la xuso oo xuskii oo iska gaabto waa dhici kartaa een, hamigeenna maanta oo oo aan kulligeen aan u wada taagannaa waxaa waaye sidii loo loo loo hirgelin lahaa doorashada ay u noqon lahayd doorasho ay ay ay- ay ku yar tahay ama aanba lahaynba wax yacni qaladaad amni ka dhacay
حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال sahal electronics stationary and cosmetics saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaney mataqaan hadalka adoon waxba soo ohin si kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan sahal electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal electronic stationary and cosmetics waxyaabaha aad ka helaysiin bulshada waxaa ka mid ah sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar hb acer tushiba iyo del iyo moobilada noocyadooda kala duwan not for not tree not five iphone four iphone five iphone six iyo samsung galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahal electronic printijaro jiif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo le yar iyo weyn mashiinka maaqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka kosmatikiska aad heli doonto waxaa ka mid ah barfuunada catarada sida shaali lingi romance happy one man show blue for women jesity on iyo off iyo waxyaabaha kaloo dumarku ay isku qurxiyaan sal electronics and stationary cosmetics waxa ay ku taalaa bartamaha magaalada baydhabo kasoo horjeedka dabaqa sare ee dino cofe ama dhabarka dambe ee daarta dheer ee by star kala xiriir wixintaasi dheeraada maamulaha mukhtaar maxamed xuseen eberli xaalshan konton iyo sideed afartan iyo labo toddobaatan iyo lix ama eberli xaalshan konton iyo afar afartan iyo kow toban iyo sideed
qaybo dhexe kulanka warsan iyo dhugunsidaatan dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nolol derertang tan iyo intii dadkii ha ku bugtaali degmada tiyeglow ee gobolka bakool islamarkaasna xiligan iyo ka noolyiga magaalada xudur weliba habahaayay xaalad nolol xumo ee dadkaas ha ku weeray muxudiin xasan maxamed muxudiin xusni waliba uu isu diyaariyay warbixin ku hadalaasa dadkaas nolol iyo ka noolyihin iyo weliba xaaladda tiitiyo
bil ayaa laga joogaa xilligii la felayey inay da'aan roobabkii dayrta dhulka wuu qallalan yahay biyihii waraha mar hore ayay dhammaadeen abuurkii beeraha badankooda way gubteen waa bannaan bus iyo siiga ay ka kacayso xoolihii oon iyo gaajo ayay bannaanada uga la'anayaan qoysaskii lahaa beeraha iyo xoolaha mid walba wuxuu gacanta qabsaday carruurtiisa xoolaha intii dhaqaaqi karaysay waxay ku shubeen suuqyada si ay nolol uga dhigtaan tuulooyinkii iyo buulooyinkii baadiyaha inta badan cidlo abaarta darteed waxay u hayaameen xarunta gobolka bokool ee xudur cali ibraahim xuseen waa aabbale siddeed carruur ah kan ugu weyn waa afar iyo toban sana jir halka kan ugu yarna hal sana jir yahay wuxuu lahaa saddex bilood ka hor afartan neef oo ari ah wuxuu ka heli jiray hilib iyo caano mararka qaarna inta uu iibsado ayuu aradbax kaga dhigan jiray maanta waa ceer xoolihii ay ka dhammaadeen cali ibraahim xuseen muddo toddobaad ah wuxuu joogaa xero barakac oo ku taala magaalada xudur wuxuu ka soo barakacay tuulada buulxagar oo dhanka bari xudur u jirta saddex iyo labaatan kilomitir lug ayay ku yimaadeen magaalada xudur oo hadda ay joogaan iyagoo u soo logeeyey muddo hal maalin ah meeshii waa ka dhacay abaar iyo roob la-aan ari waa dhamaaday beerihii yilkii waa baagaday dabkaasa meeshuu imaaday ana waxaan lahay ari afartan iyo dhoore waxba i- i- igama joogaan maanta maxaa ku dhacay abaaru dhamaysay abaar hadda meeshan waxaan joogaa laba bilood meeshina waxa roob la-aan meesha ku dhacday waa waxaa la talinaya maa sideed bilood hadda saddex bilood gacanta waxba kuma jiraan marka meelaana iska joognaa ummata waxa iska weydisaneen xoolaha waana ciib sidi jiri waxaano yaa la sidi jiri waana cuno jiray waxa weyn iyo ii haayeen waan ku shaqaysan jiri noloshayda alla dadka abuuri ma ogi waxa gacanta ay ku jiro ama ha yaraadeen ha badnaadeen ma jiraan waa iska joognaa meesha abaarwina ku dhacday na waxa ku tarayna male neef ari hadda waxaan ka jooga meesha laba booli konton
haye markii horena imisuu joogi jiray waa milyan iyo shan boqol oo lacag soomaali ah had waa shan boqol iyo konton kii ugu weyn waa saddex boqol iyo konton abaar waa hilibna malaha dee dad iibsanayna maleebo dadki waaba dhiba- dhibaato weyn waa sideed oo nag iyo xoylood ayuu jooga hadda hadda waxaa joogaan xudur waa soo baxeen xudur u joogaan caawiin waay iska midow walaal iska midow waan hadda wa- waqtigaas dhan waxaa le wax isdhiifinaay caanadiisa cabaay dantiis qabsanaayo nahay hadda waxba ma jiraan de waxba ma jiraan waxa ceelaha oo wajeerta biyaha le ma ogi waxa yaala ma jiraan kolley allahba dadka abuuray waxaa lay cunaan laakiin wax bad ma ah baalankii waa hal jeer haddii halaan waa hortooda laba jeer iyo saddex jeer ma jirto de hal jeer markii walahaan waa abdirkeen boy dowladu oweyn waxaa jira afar iyo toban dadka u yarna waa hal sano hadda waa iska joognaa hoolaha hooyadooda dusheeda waxaa ku dhaamanaysaa biyaha anti yara ayadi keenta ma ogi ana waxa gacantayda ku jiro ama qabanayo ma jiraan oo camala meesha ku jiro dhulka waa nimanka nabadiidkii uu joogaa meel la aadayna ma leh abaarta kasoo barakacay waxa magaalada jooga waa ku dhishaba waa ka badan tahay waa dadkan waa badan yahay biyaha loo weela biyaha eelaha meesha ku yaala bisii la cabaa tuulooyinkan abaarta ay saamaysay ee dadkooda ay ka barakaceen waxaa ka mid ah moorogaabey abagbeedey buulaxagar buurdhuxunle lafaale iyo abal waxay qoysaska tuulooyinka ka yimi ay tageen magaalada xudur iyagoo waxba haynin cidna xudur uga soo horaynin marka la fiiriyo ahel iyo qaraabo deggan magaalada kuwa oo iyaga badtooda haysato maadaama dhaqdhaqaaqa ganacsi ee degmada xudur uu ku xirnaa badarka iyo xoolaha dadka miyiga ee abaarta saamaysay oo ay u iibkeeni jireen magaalo madaxda bokool ee xudur barakacyaashan waxay ku haysteen tuulooyinkooda nolol fiican inta aysan abaarta dhicin muddo saddex xilli ah wax rooba kama da'in muddo ayay la daala dhacayeen abaarta soo noqnoqotay tiyo keentay in xoolihii jiilaalka ku baxaan faadamo maxamed nuur waa saddex iyo soddon sano jir iyadoo dharaar arkayso ayay habeen midow soo guuraysay iyada iyo qoyskeeda oo ka kooban lix carruura iyo aabbaha reerka oo waayeel ah kuleelka daran ee jira dartiis iyadoo ka baqaysay in ay oon u dhaqaaqi waayaan murgaadi meelahan atirooga hudurale reer olay abaarahayin kula olana mahaasha sabnan samayn dhaafaa nyoy hawsha na tari fula jir olay qaasay haaysid beerna maqada olanta maqaaska ada gabe oo leede kin dembe shalay meesha nagira gada boorko niinkoyi waa kerimay dadam bees alluga ayaa ninga habay waan haad aniga nageeda iyo hawsha lahayne liunugu waayo dhowdaalaha weelay harbisaha kajeer sabnan samayn dhaafa walan askeed ilaahay kusoqan at ilaahay aaaa asaga ka noolay aayaroo qoba oo hulo way macnaada inka kahaan macnaada la inka ha olsele ee goobta ma lawal masiin madle saasa dhabanameen maisuubi ana gees gantay wala maka jiraan oo ilaahay kusigaaw ma mati ala wal hel leer tol masuubiyayo ay mashaleeyo usiiba ilaahu bu naftika kalanko jiruuleeyahay leede dhaqaan inta ma dhaafawad nolosha magaalada dadka ay ku soo barakaceen waa qaali sicirbar xoog le ayaa ka jira dhanka maciishadda qutul daruuriga ah waxay la qabsan la'yihiin nolosha adag ee magaalada ka jirta nishey cali maxamed waxay ka soo barakacay tuulada abaqbeedey oo hoos timaada degmada xudur waxay ku haysatay halkaas shan iyo labaatan neef oo ari ah oo ay ku tiirsanayd nolosha siddeedda carruura oo ay dhashay waxay noqdeen qaar abaarta la tagtay iyo kuwo ay quud ka dhigteen waatan nishey oo ka sheekaynaysa sida ay ula qabsan waayeen nolosha adag ee magaalada ka jirta abagbeeda yaa ku gaha ilaahay markay jare abagbeeda yaa ku gahay dad badan aa hooray aragdeeda dad badan anahadahane sabdasaahaninima yee ulaadi galantaha gobani abaar ol yaanayan kulanti siyaa oo aragdeeda ladaata mayda oo egabay hunguri oo dhamaay owlaana aragdeeda siyeeda laga gaba aansoroogeeda laabka ngaasa sirmey wal usaxaayo sheena umaleeha waxaan iga garaamiyaan tooba koyniya dadka sasaarada oo hayn walila kari wala dadmaha ku deerayaa iyo halkaana siyada naga gaba kiinka nisharagdeeda lama jaruwata dhibaatada mayninka haayta aha waluna aamana mala ulaadi wala siyaa mala masluha shooganin daraana shoodi tumungi lama kun shilga la beede kiila sokore labaatan iyo siyasku ku eleen dhaafata kun la sadaadada mala waluna hayna mala anta la koy mangmay gabo iyo darjayla aroore dhabaataha nong lahayd wadankii maylaka nooladeelasnagade nang aragdeeda shoodo kasiyaama leha antabasho musnagi walmadasdabkan wumeha garabkoo kayka kasiyame wadansalakasanagade atano walbateegina waa gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin ayaa sheegay in qoysas kun qoys gaaraya magaalada ay soo galeen laga soo bilaabo bishii oktoobar ilaa iminka kuwo hor lena maalin kasta ay imaanayaan waxaan weydiiyey qorshaha ay kaga damacsan yihiin qoysaskan kusoo qulqulaya magaalada degmo maadaama runtii gobolka koodan war barnaamijyadaasi oona tumaanaa iyo gaabka shaki jarna markaa dhibaatooyin wasku jiraan run ahaanti barka ay dhibaato iyo gordaasan dhibaato ku jirto run ahaan haa kolley una ilaa shalay rafadaan imeela maanaya shan shan digina dadka bara baryaala anaydna baryaala dadwey ilaa shalay ilaa sacdan wayba suudaan trobisna magaalada kusoo galay dhaafas ilaa dhaadadiyo guraadiyo ilaa sacdan wayba iska denyihin oo manaa balmagood walay tabataana una iska denyin armoyaaka jarna insha allahu armada kolleyba yaa isku jiray ilaadoona nina sheegno adduunka la geysiro dadkiyo dalkan iyo dadkan galadiina maanaa barnaamijyada la socdanaya inan daneyan isweynan maasan runtii daabo badan oo saafee gurnidiinka baahanya jir runtii arintaas su-aalaas su-aal jirtu insha allah un haddii una reer bakool dadki diyowda kubaa kaafa kubahi ciidamada kubahi iyo ciidamadii magaalmadaada roogi insha allah ku talagala wedna aniguna maanaa mardinba haddii toogi badiyaarta haddii roogawunan ka talagalna qoysaskan u badan xoolo dhaqato abaarta saamaysay ayaa marka ay yimaadaan magaalada waxay ku biiraan xeryaha dadka barakacay ay ku jiraan mana ahan qoysaska keliya ee labadii toddobaad u dambaysay yimid magaalada waxaa jira kuwo laba kun ku dhow oo laba bilood ka hor magaalada yimid sida ay maamulka sheegayaan haddii xaaladda abaarta jirta isbeddel ku imaan waa kuwo u muuqda inay deegaan ku sii ahaadaan magaalada xudur oo ay ku soo barakaceen
waayahay warbixintaas weliba kula dareertan idaacadda warsan barnaamijka kulanka warsanna dambeyti gudahaan barnaamijkii kulanka warsan ee uu kaysana dareertan iyo meelaas dhegaystayaal halka gebagabaaya weliba saaraysi idaacali muuse barnaamijka cabdulaahi nuur aadan jecel weysina darasiyahay saalax cali maxamed qays ee barnaamijka farsameeyey intuuna kan kuhorlimid dib ugu kulmaan hamiin fayl
geeradka maansada abuurowgan halista murcashaquhu wado geerarka maansada abuurowgan halista murcashaquhu wado gasala jacaylka goobhan dhammaaniyo galayuskanigu riday gala jacaylka goohan dhammaaniyo galayuskanigu riday gooraysa eegmana idi maalin iyo layl adan adan adan adan kugu gadaanahay gooraysa eegmana idi maalin iyo layl adan adan adan adan kugu gadaanahay dhegeystayaal weliba banaad dareetanaa redio warsan dhabo sideed sideetii lamo warbantaakaafmaraadaanadalaadi madiniraastamalaasahaatay warbantaakaafmarana jamarkeelahayd
warshan allah ni dheejiya waasan ala nin bariisiya warshan allah ni dheejiya waqtigii shal hooydaaniyaa lideere waqtigii shal hooydaan yaaldeere walaalaa raadi warsan way sii leeyiin walaalaa raadi warsan way sii leeyiin hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal raadi warsan way sii leeyiin walaalaa raadi warsan way sii leeyiin hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal
shabakadda warbaahinta warsan bismi illaahi araxmaani araxiim قل يا أيها الكافرون لا